sefaniyaah cutubka labaad isa soo urursada quruuntan aan xishadka lahaynay isa soo urursada intaan amarku soo bixin oo aan maalintu u dhaafin sida xaab oo kale intaan rabbiga xanaaqiisa kululu idinku soo degin intaan maalinta cadhada rabbigu idinku soo degin rabbiga doondoona dhammaantiin kuwiinna camalka qabow ee dhulkow oo xukunkiisa yeelow xaqnimo doondoona oo qabownan doondoona waxaa laga yaabaa inaad maalinta cadhada rabbiga qarsoonaan doontaan waayo gaza waa la dayrin doonaa oo ashakiluunna waxay noqon doontaa meel cidlo ah oo dadka ashdoodna waxaa la eryi doonaa hadhcadh ceqroonna waa la rujin doonaa waxaa iska hoogay dadka deggan badda xeebteeda waana quruunta reer keritiim kancaan oo ah dalka reer falastiinow rabbiga ereygiisu waa kaa gees waan ku baabi'in doonaa si aan qof keliyuuna kuu sii degganaan badda xebteedu waxay noqon doontaa berrimo daaqsiin ah oo leh rug adhajirro iyo xeryo adhi oo xeebta waxaa yeelan doona kuwa dadka yahuuda ka hadhay iyana aryahooda ayay halkaas daaqsan doonaan oo fiidkiina waxay jiibsan doonaan guryihii reer ashkaloon waayo ilaaha rabbigooda ah ayaa iyaga soo booqan doona oo maxaabiistoodiina wuu soo celin doonaa anigu waan maqlay caydii reer mo'aab iyo canaantii reer caamoon oo ay dadkayga ku caayeen iyo inay iska sii weyneeyeen soohdintooda sidaa daraaddeed rabbiga ciidammada oo ah ilaaha reer bani israa'iil wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartay oo sida xaqiiqda ah mo'aab waxay noqon doontaa sida sodom oo kale oo reer caamoonna waxay noqon doonaan sida gomorra oo kale oo waxay ahaan doonaan meel maraboob ka baxo iyo godad cusbo iyo meel hadh iyo goor cidlo ah kuwa dadkayga ka hadhay ayaa dhici doona oo inta quruuntayda ka hadhay ayaa dhaxli doonta kibirkoodii aawadiis ayay waxaan u heli doonaan maxaa yeelay waxay caayeen oo iska weynaysiiyeen dadkii rabbiga ciidammada rabbigu wuxuu iyaga u noqon doonaa mid aad looga cabsado waayo wuu wada macluulin doonaa ilaahyada dhulka oo dhan kolkaasay dadku isaga caabudi doonaan oo mid kastaba wuxuu isaga ka caabudi doonaa meeshiisa oo xataa quruumaha kasiiraduhu way wada caabudi doonaan isaga oo weliba reer etoobiyow idinkana waxaa laydinku layn doonaa seeftayda oo isagu gacantiisuu u fidin doonaa xagga waqooyi oo dalka aashuur wuu wada baabi'in doonaa oo nanawhana cidla buu ka dhigi doonaa iyo lamadegaan engegan oo waxaa dhexdeeda jiibsan doona xoolo iyo xayawaanka quruumaha oo dhan oo cantalyaaga iyo caanaqubtuba waxay ku dhex hoyan doonaan tiirarkeeda cod baa ka gabyi doona daaqadaheeda oo waxaa marinnada joogi doona abaar waayo isagu wuu soo bandhigay shuqulkii qoraga kederka ah laga qabtay tan waa magaaladii faraxa badnayd oo fiigla'aanta ku degganayd oo qalbiga iska tidhi anigaa ah oo aniga mooyaane mid kale ma jirto waxay noqotay cidla iyo meel dugaag ku hoydo mid kasta oo agteeda soo maraaba wuu ku foodhyi doonaa oo gacanta quursasho la ruxi doonaa